alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin imaamina wa nabiyina muxamedi salawaatu اllahi wasalaamuh calayh ikhwati اlacizaa waxaa halkan caawa inooga qabsoomi doontaa oo habeen sabtiga ah bisha rabiic الthaani lix iyo tobankeedii oo bishii afraada sanadka hijrigana uu yahay kun afar boqol koob iyo afartankii hijrada uu yahay ayaa waxaynu ku qaban doonaa insha allahu tacaala masjidu sunna fii madiinati burco maxaadirada ciwaankeedu yahay mansilatu اlcilmi wاlculamaa uu inoo jeedin doono fadiilatu sheekh xasan kaafi cilmi xafidahu اllahu waracaah walaalayaal cilmigu iyo culimmadu iyadoo shiikhu inoo jeedin doono kelmaddiisa sida ahlulcilmiga iyo ahlu sunnaha looga bartay inay adeegsadaan maxaadiraad iyo duruus cilmiyeysan oo ku dhisan qaala allahu waqaala rasuul in yacniga aynoogu fadhido mansilo aad iyo aada u weyn ayaa muhim ah oo aynu qiimayno qiimo badanna aynoo leedahay waxa uu soo wariyey sheikha la yidhaahdo khatiib albaqhdaadi kitaabkiisa alfaqiih almutafaqih la yidhaahdo uu ku soo warinayaa abyaad loo tiriyo cali bn abi aalib radia allahu canhu oo uu leeyahay annaasu min jihati tamhiili akfaa'u abuuhum aadamu walummu xawaa'u fain lam yakun min bacdi daa nasabun yufaakhiruuna bihi faالtiinu wاlmaa'u ma alfakru ila liahli اlcilmi anahum cla اlhudaa liman istahdaa adillaa'u wqadru kuli imri'in ma kana yuxsinuhu wاljaahiluuna liأhli اlcilmi acdaa'u facish bicilmi walaa tabqi bihi badala faاnnaasu mowtaa waahlu اlcilmi axyaa'u ahlulcilmiga waxaad ku garanaysaa inay axyaa yihiin oo wax nool ay yihiin wakhti kasta iyo zaman kasta waxaa la soo qaadanayaa cilmigoodii oo mutawaaratha oo intaa yacniga layska daba dhexlaayo waxa nool siiradoodii iyo cilmigoodii baa nool iyagoo geeriyooday oo qubuuraha ku sugan ayaa cilmigoodii lasoo noolaynaya oo cilmigoodii dadka uu ku dhex nool yahay sidaa darteed walaalayaal aynu xadiradaa qiimaha badan aad iyo aad aynu ugu dheg raaricinoo kana faa'iidaysanno oo aynu la soconno falyatafadal ishaykhu mashkuuran ma'juuran jazaahu allahu khayra bismi illaahi araxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin ama bacd marka koowaad allah subxaanahu wa tacaala ayaan ku shukrinaynaa allihiina waafajiyey inaan soo siyaaranno mashaayiikhdeenna iyo walaalaheen dalabatulcilmiga ah iyo guud ahaan dadka walaalaheen ee magaaladan ku nool ziyaarada fadaa'il fara badanaa ku soo arooray haddii ay tahay liajli illaahi subxaanahu wa tacaala marka ilaahay subxaanahu wa tacala ayaa uga mahadinaynaa bacda shukri illaahi casa wajal waxaan u mahad celinayaa culummada iyo mashaayikhda na soo dhoweeyey oo ugu horeeyo wa calaa ra'sihim ashaykhu alkariim cabdulkariim xasan xoosh iyo kadalika sheekh iimaan sheekh cuhmaan alqaadi iyo sheekh xuseen wakayruhum min alculamaa iyo dalabatulcilmiga guud ahaantood waan u mahad celinaynaa bacda shukri illaahi subxaanahu wa tacaala walaalayaal sida uu sheikhu sheegay kelimadeenna waxay ciwaankeedu yahay makaanatu alcilmi waalculamaa cilmiga iyo culummada fadliga ay leeyihiin in badan waa la maqlay culummadana waa laga dhegaystay kutubu ahlilcilmina waa lagu akhriyo in badan dalabatulcilmiga way arkeen laakiin kamaa qiila maa takarara taqarar wixii hadday soo noqnoqdaan soo noqnoqdaan qalbigay degayaan waa min baabi tadkiir inaan isxasuusinno si aan u dadaalno uguna dadaalno waxbarashada iyo dalabulcilmi sharci qof walbaahi meesha hadda uu marayo meel ka sarrayso siduu usii gaari lahaa maxaa yeele markaan maqalno cilmiga fadliga uu leeyahay iyo ahlulcilmiga fadliga ay leeyihiin qof walba wuxuu jecel yahay inuu fadliga gaaro oo martabadaasi uu tiigsado fadliga cilmiga uu leeyahay iyo dadka ehelka u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan wuxuu ku sheegay fii kitaabihi alkariim nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalamna wuxuu ku sheegay fii sunnatihi aayaadka qur-aanka waxaa ka mid ah qowluhu caza wajal qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululaalbaab rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay nebi moxamedow waxaa tidhaahdaa ma siman yihiin kuwa wax garanaya iyo kuwaan waxba garanayn waxaa uwaansama dadka caqliga u saaxiibka ah kuwaasaa wax garta oo wax fahma waa kuwa kala garanaya farqiga u dhaxeeya bayna ahlilcilmi wa ahliiljahl jawaabtu ma sinna we waa kaafya kala dheeri wax shaqaa iskuma lahan nin jaahila iyo qof caalima oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi uu ku manaystay wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala fii kitaabihi alkariim shahida allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist aayaddaasi alimaam ibnuqayim raximahullah fii miftaaxi daari sacaada wuxuu yidhi waxay tusinaysaa fadli lculamaa hadihi alaaya tadullu calaa fadli lculamaa min wujuuh dhowr weji bay ka tusinaysaa buuri wejiga koowaad wuxuu ku tilmaamay inay tahay istishhaaduhum duuna gayrihim min albashar allah subxaanahu wa tacaala wuxuu markhaati ka dhigtay ahlulcilmiga asigoon dadkii ka soo haray aan xusin ama aan sheegin culumo keliya la sheego basharka culumaa laga sheegay aaway basharkii kale aaway dadkii faraha badnaa ee noocyadii kala duwan ahaa ganacsatadii madaxdii odayaashii nooc walbay lahaayeen bulshada ilaahay ma xusin subxaanahu wa tacaala wuxuu ka xusay uun dadka ahlulcilmiga ah taa waa daliil waadix ah oo tusinaya fadliga culummada ay dheer yihiin kayrkood wejiga labaad ee aayadda ay ku tusinayso in allah subxaanahu wa tacaala ahlulcilmiga kayrkood uu ka fadilay waxa waaye buu yidhi ibnulqayim iqtiraanu shahaadatihim bishahaadatih allah subxaanahu wa tacaala markhaatigoodii wuxuu la xiriiriyey markhaatigiisa waa fadiilo labaad fadiilada saddexaad waxaa waaye iqtiraanu shahaadatihim bishahaadati almalaa'ika ayaga markhaatigoodii wuxuu la xiriiriyey midii malaa'igta waxaa mid afaraada buu yidhi wa fii dimni daalika tacdiiluhum wa taskiyatuhum arrintaa waxaa kaloo ku jira buu yidhi tacdiil allah subxaanahu wa tacaala uu tacdiilinayo taskiyeynayo ammaanayo dadka ahlulcilmiga maxaa yeelay lama markhaati gastoo markhaati lagama dhigo ilaa ahlulcuduul ilaa dadka ilaa ahlulcadl dadka cadaaladda u saaxiibka ee cuduusha mooyaane afartaa wejiba aayaddu waxay ku tusinaysaa fadliga ay culummadu leeyihiin in allah subxaana wa tacaala kuli keligood uu markhaati ka dhigtay basharka markii laga hadlayo shahida allaahu annahu laa ilaaha ilaa huu waalmalaa'ikatu wa ululcilm basharkii ululcilmi baa laga sheegay ahlulcilmigii malaa'igtii baa lala xiriiriyey markhaatigii ahlulcilmigii markhaatiga allah subxaanahu wa tacaala ayaa lala xiriiriyey taana waxay daliil u tahay ahlulcilmigu inuu ilaahay taskiyeeyey subxaanahu wa tacaala alla agtiina ay ka ammaanan yihiin maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala markhaati ka dhigi maayo ilaa dad cadaalad u saaxiiba mooyaane ahlulcilmiga walaalayaal waa qolada keliya ee allah subxaanahu wa tacaala ou rasuulkiisa moxameda calayhi salaatu wasalaam ugu niyad qaboojiyey wuxuu ugu niyad qaboojiyey ou ugu laab dhisay in dadka ahlulcilmiga ah ay markhaati u yihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa iyo sidqigiisa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul aaminuu bihi aw laa tu'minuu ina aladiina uutuu lcilma min qablihi idaa yutlaa calayhim yakhiruuna liladqaani sujadan wayaquuluuna subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula wayakhiruuna liladqaani yabkuuna wayaziiduhum khushuuca allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay nebi moxamedow waxaa tidhaahdaa rumeeya ama ha rumaynina kuwa ilaahay cilmiga siiyey subxaanahu wa tacaalaa sujuud ayay la dhacayaan markii ay maqlaan aayaadkii qur'aanka ahaa ee allah subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey calaa rasuuli illaahi sala allahu alay slam macnaheedu waxa waaye rasuulkii rasuulkii ilaahayow muxamed nebi moxamedow hadday culummadii rumaysan yihiin waxa aad wadato caamaha u joojina wa caama wax tixgelina ma laha ama ha ku rumeeyaan ama yaysan ku rumayn maxaa yeeley culummadii baa ku ictiraafsan culummadii ayaa qirsan in waxa weeye risaaladaadu ay xaq tahay haddii marka ahlulcilmigu ay ku taageersan yihiin ahlulcilmigu ay ictiraafayaan nubuwadaada iyo risaaladaada falaa tubaali bigayrihim wey kayrkood ha u aabba yeelin hana u joojinin aayaddaasina waxay ay tusinaysaa cidda keliya ee warkooda la tixgelinayo mudan in la tixgeliyaah inay yihiin dadka ahlulcilmiga ah oo allah subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay cilmiga allah subxaanahu wa tacaala dadka ahlulcilmiga ah wuxuu sheegay inay darajaad ay iyo fadli ay dheer yihiin dadka kale mu'miniinta ah mu'miniinta ilaahay waa fadilay darajaadkooda alla waa kor yeelay subxaanahu wa tacaala laakiin waxaa ka darajo sarreeya dadka ahlulcilmiga ee mu'miniinta ah yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat dadka ahlulcilmiga darajaad bay dheer yihiin hayrkood walaalayaal culummada iyo dadka ahlulcilmiga ah waa kuwa dadka xujada ku ooga fi dunya waalaakhira adduunyo iyo aakhiro labadaba fi dunyaa xujaday ku oogaano dhibaatada iyo khatarta ku soo wajahan iyo waxyaabaha xumaanada bay uga digaan yowma alqiyaamana xaqii bay u bayaaninayaan oo u caddaynayaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi markuu ka hadlayay qisadii qaaruun fakharaja calaa qowmihi fii ziinatih qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruun innahu laduu xadin cadiim markay ku kadsoomeen quruxdii qaaruun hantidii faraha badnayd ou qaaruun lahaa ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey asigoo kibirsan oo tabakhturaya oo u soo baxay qoomkiisa mid walba wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa qaaruun waxuu haystooo kale in lay siiyo qaaruun waa mid u saaxiiba nasiib weyn waa la jeclaystay laakiin culummada sidaa maysan yeelin wa qaala aladiina uutuu lcilma waylakum hawaabu اllahi khayru liman aamana wacamila saalixan walaa yulaqaaha ila asaabiruun allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi culummadii waxay yidhaahdeen war hooggiinne abaalmarkii ilaahay baa idiin khayr badan qofkii ilaahay rumeeya camal saalixa la yimaada abaalmarka ilaahay baa u khayr badan subxaana wa tacaala ha ku kadsoomina dhaldhalaalka adduunyada ha ku kadsoomina quruxda adduunyada culummadii marka horeba way ka digeen waa fi dunya yowma alqiyaama markay gaaladu ku dhaartaan maa labisuu hayra saaca ahlulcilmiga u jawaabay hadda waa fi laakhira adduunye ma ah allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waqaala aladiina uutuu lcilma waaliimaan laqad labistum fii kitaabi illahi ilaa yowmi albacth wa hada yowmu lbacth walaakinakum kuntum laa taclamuun ahlulcilmi waaliimaan waxay leeyihiin markay yidhaahdaan annagu maanan nagaanin hayra saaca waxay yidhahdeen laqad labistum fii kitaabi illahi ilaa yowmi albacth fa hada yowmu lbacth maalinkii bacdiga waa maanta laakiin adinku ma tihiin kuba wax garanay juhaal baa tihiin u fiirsa waa fi laakhira haddana maca daalika xaqii bay caddaynayaan ayadoo aakhiro la joogo alimaam ibnu kaiir raximah llahu tacaala markuu aayaddaa fasiraya fii tafsiirihi wuxuu yidhi ahlulcilmiga dadka xujada waxay ku oogayaan fi laakhira siday ugu oogeen fi dunya adduunya markii la joogana xujadii bay ku oogeen xaqii bay u bayaaniyeen fi laakhirana waa kadalik oo xujadii iyo xaqa bay u caddaynayaan dadka ahlulcilmiga ah ee ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga uu ku manaystay wuxuu nebigu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam inay yihiin warahatu alambiyaa in alculamaaa warahatu alambiyaa culummada waa dadka ambiyada dhaxlay dhaxal haddii la sheego dadka waxaa ku soo dhacda adduunya la kala dhaxlayo laakiin nebiga calayhi isalaatu wasalaam malahaasi meesha waa ka saaray wa ina alambiyaaa lam yuwarituu dirhaman walaa diinaaran walaakin warahuu lcilma ambiyada dirham iyo diinaar maysan dhexal siinin dadka waxay dhexal siiyeen oo ay uga tageen cilmi qof walba cilmigaas iyo dhaxalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuu ka qaato ayuu unbuu darajada ka gaarayaa marka cilmiga sharciga waa dhaxalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam bacdu ahlilcilmi markay xadiidkaa sharaxayaan waxay yidhaahdeen xadiidka waxaa laga qaadanayaa aqrabu nnaasi ila alambiyaa inay yihiin alculamaa ambiyada dadka ugu dhow waa culummada sababtu waa maxay waxay yidhaahdeen qofka hadduu dhinto waxaa dhaxla qaraabadiisa ambiyada waxa dhexlayana waa culummada idan culummadu waa dadka ugu dhow ambiyada ilan dhaxalkii ambiyada ayagaa ayagaa qaatay oo ayagaa helaya marka culummadu sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa warahatu alambiyaa cilmigii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam lagu soo dejiyey cilmu lkitaabi wasunna ayay soo ximbaareen rasuulkii dhaxalkiisii bay soo qaateen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxay soo gaarsiiyeen jiilba jiilkii ka dambeeyey ayay soo gaarsiiyeen ilaa yowmina haada ilaa maanta aan joogno oo dadka ahlucilmiga ay u faa'iidaynayaan dadka sidaa darteed wujuudka culummada iyo joogista culummadu waa nicma lilumma ummaddu nicmo weyn bay u tahay maalinkii culummo la waayo ama beledkii culummo laga waayo waa beled sharta iyo dhibaatadu ay ku badanayso waddan walba iyo magaalo walba iyo beled walbay culummadu ku badatana khayrkaa ku badanaya maxaa yeelay aslu kulli khayr waa cilmiga aslu kulli baliyana waa jahliga balaayoo dhan jahli buu ka yimaadaa khayr iyo wanaag oo dhan adduun iyo aakhirana cilmi baa laga helaa cilmigaana dadkii ximbaarsanaa waa dadka ahlulcilmiga wey waa dadka ahlulcilmiga cilmiga sida uu dadka badbaadada ugu leeyahay waxaa tusaale noo ah ama aan ku tusaalayn karnaa markii khawaarijtii ay ku baxeen cali bni abi aalib radia allahu canh oo ay yidhaahdeen cali waa gaaloobay maadaama uu mucaawiyo la heshiiyey oo magaaladii kuufa ay dhan uga baxeen ayagoo isku diyaarinaya inay la dagaalamaan asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam cali bni abi aalib radia allahu canhu wuxuu go'aansaday inuu la dagaalamo ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi wakhti iisii aan nimanka kula soo hadlo waxaan rabaa inaan u naseexeeyo la niqaasho intii markaa badbaadole aan ka soo badbaadiyo laakiin fursad ha la ii siiyo cali radia allahu canhu wuxuu yidhi waan kaaga baqayaa inay ku dilaan baan kaaga baqayaabu waxba ha ii baqina ii fasax bu ibnu cabbaas radia allahu canhu khawaarijtiibuu u tegay iyagoo lix kuna oo meel isku aruursada waa ciidan xoog leh su-aalo cajiiba buu weydiiyey ibnu cabbaasna hadda waa taqaanaan cilmiga heerka uu ka gaaray radia allahu canhu waxyaabuhu weydiiyey waxaa ka mid ah ma idinku jiraa buu yidhi axad ka mid a asxaabu rasuulillaah sala allahu caleyh wasalam markaasay yidhahdeen maya dee meel saxaabadiioo nool laga waayey waa inaan khayr ku jirin waay saxaabadii oo kumanaan ah in hal qof laga waayo ayaga la socdo markii koowaadba qolo khawaarijta ka mid ah waxay yidhahdeen la doodi mayno ninkan maxaa yeeley allaaba hore u sheegayo bal hum qowmun khasimuun baa alla yidhi qoraysh waa niman dood badan sidaa darteed dooddiisa hana laga daaya bay yidhahdeen qolo kale waxay yidhahdeen maya waa inaan aragno oon dhegaysanno waxa uu sheegayo wuxuu yidhi maxaad cali bni abi aalib ku gaalaysiiseen oo aad ku haysataan saddex arrimood ay sheegeen mid waxay yidhahdeen xakama arijaal wallahu yaquul in ilxukmu ila lilah xukunkii alle ayuu rag siiyey oo rag buu xakam ka dhigay allana wuxuu leeyahay in ilxukmu ila lilah aayaddaas buu khilaafay sidaa darteed waa gaaloobay waa qodob qodobka xiga waxay yidhaahdeen magaciisii amiirulmu'miniin ayuu tiray hadduusan amiirulmu'miniin ahayn fa huwa amiiru lkaafiriin idan gaaladu amiir u yahay bay yidhahdeen xujada saddexaad waxay yidhaahdeen mucaawiya markuu la dagaalamay dadkii mucaawiya dagaalkii lala dagaalamay laga qabsaday muusan addoonsan xoolihiisana ma qaniimaysan hadduusan gaal ahayn muxuu ula dagaalamay haddayse gaalo yihiin maxaa hantidooda loo qaniimaysan waayo waxaan cali ku gaalaysiina bay yidhahdeen saddexdaa arrimood waa saddex aad iyo aad daciif u ah laakiin jahligaa ku ximbaaraya ibnu cabbaas radia allahu canhu si sahal uga jawaabay fiiriya marka cilmiga qiimaha uu leeyahay iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala ummado badan ugu badbaadinayo iyo dad fara badan wuxuu ku yidhi midda koowaad ee aad tidhaahdeen in ilxukmu ilaa lilaah oo xakama arijaal aayaddaa buu khilaafay ka warrama buu yidhi allah subxaana wa tacaala hadduu rakam rag xakam uga dhigay fii budci imra'atin haweenay budcigeeda iyo farjigeedii buu alla rag u xukun saaray oo wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcauu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma aayaddaas usoo qaata ninka iyo xaaskiisa markay isku dhacaan oo iskhilaafaan hadday heshiin waayaan oo xaalkoodu adkaado alla wuxuu yidhi labada dhinacba xakam ha laga soo saaro oo gabadha ehelkeedana dad ha ka yimaadaan ninka reerkiisana dad ha ka yimaadaan in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma hadday wanaag doonayaan ilaaha iswaafajinayo subxaana wa tacaala sidoo kale allah subxaana wa tacaala wuxuu xakam u saaray fii qatli sayd laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaau midlu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum waxaa xukumaya laba cadaalad u saaxiiba ilaahay xukunkii rag buu u dhiibay ka warrama buu yidhi dad muslimiina oo islaynaya in xakam loo saaro iyo budca imra'atin in xakam loo saaro labada midee weyn buu waxay ku jawaabaan bay garo waayeen wuxuu ku yidhi ma ka gudbay arrintaasi markaasay yidhahdeen haa waa u qireen inay arrintaasi ka qanceen wuxuu yidhi midda labaad haddaad tidhaahdeen cali bni abi aalib wuxuu ku gaaloobay inuu amiirulmu'miniin tirtiray nebigu sala allahu caleyh wasalam fii sulxuulxudaybiya markay mushrikiintu yidhaahdeen haddaan qirsannahay inaad rasuulka ilaahay tahay maa qaatalnaag kulama dagaalaneen wuxuu yidhi tirtir weliba cali bni abi aalib buu ku yidhi tir markaasuu yidhi cali radi allahu canhu anigu tiri maayo nebiga alai slat slam wuxuu yidhi itus meeshii mawdicii buu tusay asagaa gacantiisa ku tiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu tiray rasuulullah idan ma aha miya rasuulullah haddiise nebigu sala allah alay slam asagoo gaalo la heshiinaya oo u tiray magaciisii rasuulullah min baabin owlaa waxaa waaye asulxu bayna almuslimiin muslimiin la heshiisiinayo taana waa ka gudbay buuyidhi markaasay yidhahdeen haa waa ka gudubtay midda saddexaad wuxuu yidhi waxaa ku jiray jaanibka mucaawiya ummuna caaisha radia allahu canha caaisha ma addoonsa lahaydeen buuyi haddaad haa tidhaahdaan kafartum waad gaalowdeen buuyi haddaad haa tidhaahdaan maxaa yeele waa ummulmu'miniin caaisha radia allahu canha ayadana waxay yidhahan waa ka qanacnay lixdii kun afar kunaa soo noqotay meeqaa ku hartay laba kun baa ku hartay labadii kunna cali bn abi aalib cagtuu mariyay radia allahu canhu markay diideen inay soo noqdaan waa baabi'iyey shaahidku waxa waaye afartaa kun ilaahay cilmi buu ku badbaadiyey cilmiga ibni cabbaas ayaa ilaahay sabab uga dhigay radia allahu canhu waxaa kaloo tusaale labaad ah xadiidu abi bakrata radia allahu canh markuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ina bnii hada sayid wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilka uu nebigu tilmaamayo waa wiilkii uu awowga u ahaa alxasan ibni cali ibni abi aalib markii cali radia allahu canhu la dilay oy khawaarijtu dileen radia allahu canh ee reer ciraaq ay yidhaahdeen waxaa amiir noo noqonaya alxasan ibni cali oo booska aabbihii gelaya oo dad badan ay rabeen inuu dagaalkii sii socdo u dhexeeyey mucaawiya iyo cali radia allahu canhu reer shaam iyo reer ciraaq ayaa abuubakar wuxuu u yimid alxasan ibni cali markaasuu yidhi xasanow nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan baan ka maqlay buui ina bnii hada sayid wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin sayidka nebigu sheegaya waa adiga ilaahay sababtaana wuxuu ku heshiisiinayaa laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ka mid a markuu xasan maqlay radia allahu canhu xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu guda galay inuu tanaasulo ou xukunkii uga tanaasulo mucaawiya radia allahu canh meeshaasna waxaa ka dhacay ijtimaacu kalimati lmuslimiin muslimiintii kelimadooda inay mid noqoto la ysku waafaqo inuu mucaawiyo hogaamiyey radia allahu canh muddo dheer oo ay kala taagnaayeen oo dagaal la dhex mareen kadib waxaana sabab u ahaa xadiid waaxida oo abuubakra uu soo wariyey radia allahu canhu ayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu ku badbaadiyey dadka faraha badan ee muslimiinta ah arrintaasi waxay tusaale weyn u tahay sida ahlulcilmiga ay badbaado ugu yihiin mujtamacaadka oo allah subxaana wa tacaala sababtooda uu ku dafcinayo oo uu ku celinayo shar aad iyo aad u badan waxay yidhahdaan culummadu ahlulcilmiga fitnada waxay ogaadaan cinda iqbaaliha fitna markay soo socoto culummadu waa fahmayaan walidaalika markiiba waa ka qayla dhaamiyaan way ka digaan war waxaan fitno we dhibaata ka imaanaysa ha la yska jiro digniin bay bilaabaan ayadoon wixii weli dhicin caamadu markaa way yaaban tahay waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin war wadaadadani waa maxa iska qaylinaya ila ma fahamsana laakiin markay fitnadii baabi'iso wax walba oo wax walba ay halaagto oo ay tagto ayay caamadu waxay yidhaahdaan wallaahi wixiina soo maray musiibay ahaayeen wixiina soo maray fidnay ahaayeen laakiin waa goorma waa bacdamaa ahlakat alxarha wannasr markay wax walba baabi'iso wax walba ay halaagto ayay leeyihin dhibaatay ahayd culummadu marka wujuudkooda iyo ilaahay subxaana wa tacaala baqaaga uu baaqi yeelaya bayna hadihi alumma waa nicma cadiima lihadihi alumma walidaalika min calaamaati saaca waxaa ka mid a qilatu ahli اlcilm wa kahratu ahli اljahl dadkii waxaa yaraanaya culummada ahaa waxaa aad u badanaya dadka culummo sheeganaya aan culummada ahayn jahligii baa badnaanaya cilmiguna waa yaraanaya waxay ka mid tahay min calaamaati saaca markii la leeyahay cilmigaa yaraanaya macnaheedu ma aha in cilmiga ilaahay qaadanayo subxaana wa tacaala laakiin culummada ilaahay oofsanaya sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fii xadiidi cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasichu min alsuduur wlakin yaqbid اlcilma bqabdi اlculamaa xata ida lam yubqi caalima ittakhada annaasu ru'uusa juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu waadalluu wuxuu lehy nebigu alayh isalaatu wasalaam ilaahay cilmiga ma qibdoonayo ma qaadanayo siibid uu ka siibayo quluubta ahlulcilmiga cilmiga keliya ilaahay ma rafcinayo laakiin alla cilmiga wuxuu ku qaadanayaa biqabdi اlculamaa culammadii buu alla oofsanayaa subxaanaه wa tacaala ilaa alla uusan baaqi yeelin hal caalim culummada dhana alla baabi'inaya markay culummadu baaba'aan waxaa isku soo haraya juhaal dadku waxay samaysanayaan markaa madax juhaal ah oo caamo ah laakiin magacii culummada wadata su-aalaa la weydiinayaa way ka jawaabayaan warac ma leh ka tabarruci maayaan ma dhahayaan ma naqaan laakiin way ka jawaabayaan markay su-aalihii ka jawaabaan hadda aqooni uga jawaabaan ma lehe eh fadalluu wa adalluu ayaguna way lumayaan ummaddana way luminayaan oo waxay u horkacayaan baadi iyo dalaal ayay dadku u horkacayaan alimaamu alaajuri raximah ullah fii kitaabihi akhlaaqi alculamaa markuu ka hadlayay sifaadka culummada iyo fadliga culummadu ay leeyihiin wuxuu leeyahay ahlulcilmigu waxay la mid yihiin qof dheelmanaya oo waddo mugdiya maraya waddadaa mugdiga ah qofku waxba ma arko aad iyo aad ayay mugdi u tahay asigoo waddadii dhex socda wareersan jiho laga jira aan garanayn waddadaasna ay ku sugan yihiin waxyaabo badan oo laga cabsi qabo ayaa wuxuu yidhi waxaa loo shidayaa feenuus feenuustaasaa la dhex dhigayaa waddadii feenuustaas shidan markuu arko wuxuu u jeedayaa wax alla wixuu ka baqayay waa ka leexanaya waddadii uu marayana waa arkayaa si toosoo waddadii u qaadaya wareerkii uu ku jirana waa ka baxaya haddii wuxuu yidhi feenuustaasi ay danto wareerkii sidiibu ugu soo noqonaya macnaheedu waxa waaye feenuusta la ifinaya waa culummadii waddadaa mugdiga dadka marayana caamadii wadda mugdiga bay socdaan haddii ilaahay shumacaas u iftiimiyo waxbay arkayaan waxyaabihii khatarta ku ahaa way arkayaan way iska ilaalinayaan waxa marka wax ka ilaalinaya yaa waa ilaahay ka sokow subxaana wa tacaala waa culummada ayagaa waxay leeyihiin war waddadan meeshaani god way halkaan qodxabaa yaalla halkaan waxyaabo ku dhibayaya ka leexo qofkii caamiga ahaa culimmadii buu raacayaa waxyaabihii khatartaha buu ka warwareegayaa laakiin markay culimmadu baaba'aan waa shumacaas la iftiimiyo damay wey culummada dhimashadooda iyo geeridooda wey qofkii ama dadkii gebi ahaanba waxay noqonayaan dad wareersan meelay u socdaan iyo meelay ka yimaadeen midna ma garanaya qoom hadday culumculummo la'aan noqdaan sidaas ayay u wareeraan marka walaalayaal fadliga ahlulcilmigu ay leeyihiin aad iyo aad buu u badan yahay waxaana cilmiga fadli ugu filan oo waaqica markii nusuusta iyo adilada laga yimaad in badan waxaa maqalnaa dad a'imo ah oo aclaam ah oo quluubteenna ku weyn oo caama iyo culummaba ay maqlaan xataa caamadu in badan ay maqlaan dadkaasi in badanoo ka mid ah waxay dhinteen boqolaal sano ama kun sano ka hor waa waqti aada u fog ilaa yowmina haada dikrigoodu waa baaqi waa nool yihiin macnawiyan macno ahaan bay u nool yihiin in badan markii la hadlayo ama masaa'il cilmiga lasoo qaado waxaa culummada afkooda ku badan iyo dalabatulcilmiga in la yidhaahdo albukhaariyu raximah llah qaala albukhaariyu raximah llah bukhaari goormuu ahaa yaasana baray bukhaari maxaanse ku barannay bukhaari waxaana baray waa cilmiga ou lahaa imaam cajamiya buu ahaa nin carabiya ma ahayn carabigiibuu bartay cilmigiibuu bartay heer sarow ka gaaray ilaahay dikrigiisa baaqi buu ka dhigay markuu diinka ilaahay u istaagay ilaahay dikrigiisa mid daa'imuu ka dhigay a'immadii ka horraysay asxaabu rasuulillaah sala allahu alay wasalam qabla dalik kulligood waa naqaanaa laakiin aan isweydiinno aaway boqorradii iyo tujaartii bukhaari ku wakhtiga ahay iyo shaafici iyo axmed aaway ganacsatadii aawa nimankii malaayiinta iyo lacagaha faraha badan lahaa ma naqaan annaga dikrigoodu ma jiro raximahullah iyo hayru raximahullah midna lama laha ila lamaba yaqaane haddii lagu yidhahdo hal taajir oo bukhaari ku wakhti ahaa sheeg waxaa laga yaaba inaadan sheegi karin ee dadkii hantida lahaa ahaa aaway madaxdii waxaa laga yaabaa kutubu taariikh markii la akhrinayo in la yidhahdo ninkaas taariikhdu markay intaa ahayd meel heblow ka talin jiray laakiin waxaa suuragala in loo daba dhigo inuu ahaa nin liita inuu ahaa nin jaa'ira inuu ahaa daalim dadka dhibaatayn jiray inuu ahaa safaag dadka dhiiggiisa daadiya sidaasna looga gudbo waa haddii la xuso haddii kaleba dikri ma laha laakiin a'immada ashaafici qaala shaaficiyu raximah llah qaala albukhaariyu raximah llah qaala muslim raximah llah nin walboo magaciisa sheegana muxuu daba dhigayaa raximahullah waa duco joogto ah waa xasanaad joogto oo u socda oo aan go-aynin waa sadaqa jaariya waa miduu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa maata alinsaan inqataca camaluhu ila min halaath sadaqatin jaariya aw cilmin aw aw waladin saalixin yadcuu lah aw cilmin yuntafacu bih sadaqo jaariye ah masaajida masaajid la dhiso ceelo la qodo sadaqaad daa'ima ama walad saalixa oo aad ka tagto oo gadaashaa kugu duceeya oo yidhahdo aabbahay allah u naxariisto dembigiisa allah dhaafo sujuudda ugu duceeya waa walad saalixa kan saddexaad waa cilmi naafica oo aad ka tagto waa sida hadda a'immada aan sheegaynay oo cilmigooda jiilba jiil soo gaaray ilaa yowminaa haadana ducadu ay u daa'imayso qof walba uu u ducaynayo muslimiinta ka mid a waxay ku gaareen ma ahan hanti badan inay lahaayeen ma aha inay caruur badan iyo reero badan lahaayeen ma aha inay madax iyo boqorro ahaayeen laakiin waxay ku gaareen waa bisababi alcilm in allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkan qur'aanka dad buu ku koryeelayaa sababtiisa darajaad sare ayuu alla gaarsiinayaa fi dunya walaakhira kuwa kalena bisababi alqur'aan ayaa ilaahay hoos u dhigaya subxaana wa tacaala markay diinkii cilmigii barteen ku camal faleen u istaageen inay nashriyaan oo walaalahood ay jahliga ka saaraan ilaahay waa ciseeyey fi dunya walaakhira shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah oo haddii la ilaaqo kelimada shaykhulislaam asiga ay ku dhacayso haddaad imaam kale ula jeedo waa inaad magaciisa raaciso haddii kale qalada lagugu xukumaya qaala shaykhulislaam haddaad ku aamusto ibnu taymiya lala aadaya shaykhulislaam ibnu taymiya caruur kama tegin ma guursan owlaadna kama tegin laakiin waxaa dikrigiisu uu baaqi la yahay ilaa yowmina haada waa cilmigii naafica aha uu ka tegay culumuu soo saaray ibnu kaiir uu ka mid ahaa dahabi uu ka mid yaha ibnulqayim uu ka mid yaha a'imo waaweyn ayuu wax soo baray kitaabadiisii iyo mu'alafaadkiisii baa laga faa'iidaystay dikrigiisa ilaahay wuxuu ka dhigay mid baaqiya qof walbo magaciisa soo qaadana waa u ducaynaya dalabatulcilmigana haddayba masaa'il cilmiga ka hadlayaan hadalkoodu waa ku badan yahay inay shaykhulislaam soo qaataan raximahullah waa bisabab alcilmi cilmiga marka naafica ah wuxuu leeyahay sharaf adduun iyo mid aakhira labadaba laakiin waa inuu naafic noqdo ibnu rajab raximahullah risaalo yar oo aad u faa'iido badan ayuu leeyahy uu u bixiyey fadlu cilmi salaf calaa cilmi alkhalaf risaaladaasi wuxuu ku sheegayaa calaamaat alcilmi annaafic iyo calaamaat alcilmi addaar cilmiga ku dhibaataynaya iyo midka ku anfacaya astaanta iyo calaamadaha ay leeyihiin qofka markuu cilmi naafica ximbaaro astaan buu leeyahay calaamada lagu gartuu leeyahay cilmiga uu bartay hadduusan naafic ahaynna astaan lagu garta buu leeyahay wuxuu leeyahy marka waxyaabaha cilmiga qofka cilmiga naafica ilaahay ku manaystay waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah mar walbau cilmi u ziyaado waxaa u ziyaada khashyat ullaahi subxaanahu wa tacaala alla kacabsi baa u kordhaya taqwada ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u ziyaadaysa mar walbau cilmi naafica kororsado waxaa u ziyaadaya altawaaduc lilaahi subxaanahu wa tacaala inuu tawaaduco oo qofka hoos isku dhigo waa calaamadaha lagu garto cilmiga laakiin aan naafica ahayn astaantiisa waxaa ka mid ah qofku markuu wax kororsado inuu isla weynaado inuu is-aariyeeyo isbuufiyo iska dhigo dee nin dadka dhan ka sarreeya iskala weyn ou yidhaahdo hebel aniga igu mustawa ma aha maxaa yeelay dee shimbirba shimbirkiisa ula duulaa aniga iyo asiga waa kala aqoon badanna mar haddaad astaantaas aragto khayr kama soo socdo qofkaasi waa qof kibir ku jiro wuxuu iskalala weyn yahay dadka waxay yidhahdaan culimmadu tawaaduca waxaa la rabaa dhan walba inuu kaa galo maalan qofkan haddaad ka aqoon badan tahay waxaa la rabaa bay yidhaha inaad istiraahdo waxaa laga yaabaa maadaama uu kaa da-weyn yahay inuu cibaadada ilaahay kaa badsaday ila intaadan dhaloon cibaadaysanayay ama adiguba aadan soo qaangaarin buu cibaadaysanayay inuu kaa cibaado badan inuu ilaahay kaaga dhow yahay subxaana wa tacaala hadduu kaa yar yahay waxaa la rabaa inaad tiraahdo waxaa laga yaabaa maadaama uu iga da-yar yahay inuu iga dunuub yar yahay ile anaa ka weyna intii markii in muddadii aniga dunuubta la ii qorayay asiga waxaa laga yaabaa inuusan dembi lahayn waa iga yaraa yacni inaad mar walba fiiriso jaanib qofka uu kaaga khayr badan yahy inaad ku fog inaad tidhaahdo cibaadaduu iiga fiican yahay aan ka cilmi bato laakiin waa caabid cibaadadii buu iiga fiican yahay waxaa suurtagal inuu ilaahay iiga dhow yahay subxaana wa tacaala mar walba jaanibka tawaaduca inaan xoojinno cilmiga hadduusan naafic ahayn walaalayaal nebigu sala allahu calayh wasalam ilaahay buu ka magangeli jiray ducooyinka nebiga waxaa ka mid ahaa sala allahu calayh wasalam kama fi xadiidi mucaawiya radia allahu canh allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac waqalbin laa yakhshac wabaطnin laa tashbac waducaa'in laa yustajaabu laha allahuma inii acuudu bika min haulaai alarbac wuxuu dhihi jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahu waxaan kaa magangelayaa cilmi aan naafic ahayn cilmiyaan wax tarayn ilaahu waan kaa magangelaya waxaan kaa magangelayaa qalbi aan khushuucayn calool aan dhargaynin iyo ducaan la ajiibin markaasuu wuxuu xadiidka ku khatimay allaahuma inii acuudu bika min haulaai alarbac afartaasaan ilahu kaa magan gelaya waa afar ilaahay laga magan galo subxaana wa tacaala afartaasi maxaa ugu horeeya cilmi aan naafic ahayn fii xadiidin aakhar nabig alay slat slam wuxuu dhihi jira allahuma inii as'aluka cilman naafican warsuqan طayiban wa camalan mutaqabala muusan dhihi jirin nabig alay slat slam ilaahu cilmi un usii cilmi waa inuu naafic yahay haddii cilmigaaga uusan naafic noqon dhibaata kuu keenayaa fi dunya walaakhira walidaalika ahlulcilmiga ilaahay ammaanay fi lqur'aani alkariim iyo kuwa nebigu ammaanay sala allahu calayhi wasalama fi sunna waa ahlulcilm alcaamiluuna bicilmihi waa culummada cilmiga ku dhaqanta w waa culummada wixii ay barteen tadbiiqiya dhaqangeliya ku camal fala amaa kuwa cilmiga barta laakiin u barta inay dadka kula doodaan ama u barta si loo yidhaahdo fulaan waa caalim maa shaa allah meel saruu cilmiga ka gaaray kuwaasi dadka ayagaa ugu liita iska daa inay fadli leeyihiina dadka caamada xataa way ka liitaan oo way ka hooseeyaan oo allah subxaana wa tacaala waatuu yidhi famahaluhu kamatali lkalb ninkii caalimka ahaa watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'na larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaa famahaluhu kamatali lkalb in taxmil calayhi yalhath aw tatrukhu yalhath allah subxaana wa tacaala wuxuu ka hadlayaa nin caalim ahaa oo reer bani israa'iil ka tirsan caalimun bitawraat buu ahaa fansalakha minha insilaakhaa ku dhacay waa ka dhex baxay wuu ku camal fali waayey kitaabkii uu xifdisanaayo towraat shaydaan baa qaatay wuxuu noqday mid baadiyaysan oo waddadii xaqaa garab maray allah subxaana wa tacaala ninkaasi wuxuu ku tusaaleeyey tusaalihiisa ay buu ku tusaaleeyey famahaluhu ka mahali lkalb xayawaanaadka waxaa loogu necab yahay in laysku tusaaleeyo eygaa loogu necab yahay aad baa loo necab yahay qofka in ay lagu tusaaleeyo xayawaanaadkii marka kuwii loogu necbaa mid ka mid a ayuu alla subxaana wa tacaala ku tusaaleyey qoladii ahlulkitaabka ahayd ee culummada ahayd ee cilmiga ku dhaqmi weysana alla wuxuu ku tusaaleeyey dameero dameerkii taaba sida ka maali lximaari yaxmilu asfaara dameerkana culummadu waxay yidhahdaan balaadaa lagu sheegaa inuu baliid yahay ayaa lagu sheegaa dameerka sida marka dameerka uusan kitaabadaa sido uusan uga faa'iidaysan ayuu ninkan caalimkaha cilmiga aan ku camal falinna uu la mid yahay bal dameerkaaba ka fiicano hadda dameerku wax dembiya ma laha lagu ciqaabi maayo laakiin asiga waa lagu cadaabayaa fi laakhira ilaahay waa ku ciqaabayaa subxaanahu wa tacaala wax cudurdaarana ma laha maxaa yeele asa xujadii isku oogo cilmigii bartay alqur'aanu xujatun laka aw calayk labadaa mid unbuu noqonaya ikhwaanii fillaah waxaan noolaga baahan yahay haddaan nahay dalabatulcilmi diinka ilaahay baranaysa inaan ku dadaalno kow ikhlaaska ilaahay dartii inaan cilmiga u barano oon aan ogaano cilmiga inuu cibaado yahay sidoo kale waxaa noolaga baahan yahay oo dalabatulcilmiga casrigaana aada moodo inay ku yar tahay anigu haddaa halkan ma arag laakiin meelo kaloon arkay cilmiga in lagu dadaalo laakiin cibaadadu ay liidato jaanibka cibaadada in lagu liito dalabatulcilmiga in badan waxaad arkaysaa qof daalibulcilmiya oo aan raatibadii ku dadaalaynin rawaatibtii buu dayacaya shaykhulislaam wuxuu leeyahy qofka hadduu rawaatibta gebi ahaan ka tago waxay tusaysaa buu yidhi calaa qilati diini qofkaasi diinkiisa inuu yaryahay diinyari inay hayso waxaad ogtihiin imaamu axmed raximahullah qofkii witri ka taga inuu yidhaahdo laa tuqbal shahaadatu shahaadadiisa la aqbali maayo witriga qofkii ka taga cilmigii waan barannaa xalaqaadkii waan ku dadaalnaa laakiin waxaad moodaa jaanibkii cibaadada in dacfi badan nooga jiro oo laga yaabo dad badanoo caama inay nooga fiican yihiin xagga cibaadada salaadaha la soo haleelo sunnooyinka lagu dadaalo soomka lagu dadaalo jawaanibtaasoo dhan cilmiga waxyaabaha aan rabno inaan ka faa'iidaysanno ka kororsannona waxaa kow ka ah inaan ku camal falno asiga a'immadii salafku waxay ku dadaali jireen xadiid walbay arkaan inay ku dhaqmaan alimaamu axmed raximahullah waxaa la yidhi xadiid sooma maro min axaadiidi rasuul calayhi salaatu wasalaam oo ka sugan ilaa wuxuu ku dadaali jiray inuu ku camal falo walow mara xataa hal mar hadduu ku dhaqmi karo hadda waajib mahe ogaada waa mustaxabaad iyo sunan haddana wuxuu ku dadaalaya inuusan ka tegin waxaa soo maray xadiidu lxijaama inuu nebigu istoobay sala allahu caleyh wasalam ninkii toobana uu daraahim siiyey lacag uu siiyey imaam axmed faqiiru ahaa wuxuu isku dayey ama uu ku dadaalay lacagtii nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam ninkaa toobay inuu asigana bixiyo raadiya lacagta si uun xadiidkaa ugu camal falo walow mara hal marba ha ahaatee marka cilmiga aan ku dhaqanno oo aan ku dadaalno inaan ku camal falno waxaan intaa ku xiijinayaa oon kusoo khatimayaa kelimadayda inaa ilaahay uga shukrisaan subxaana wa tacaala nicmooyinka aada haysataan gaar ahaan magaaladan dalabatulcilmiga jooga culummo badanoo waaweynay haystaan u faa'iideynaysa afar iyo labaatanka saac ku dadaalaysa inay wax baraan oo jahliga ay ka rafciyaan inay ka faa'iidaystaan soomaalidu waxay yidhahdaan roob intuu da-ayo ayaa la doogtaa doogashada waa la yaqaanaa u malaynaya yacni roobku markuu da-ayaa loo dhigtaa weelashii iyo wixii la doonaya biyaha xareedda ah in lagu kaydsado roobka maantao dhan di'i maayo waa da-ayaa kadibna waa tegaya lakin waa in laga faaidaysto intuu roobku socdo culummadu weligiin idinla joogi mayso adduunyaa la joogaa waxaa suurtagal in ilaahay oofsado subxaana wa tacala qof walbana waqti buu leeyahay laakiin maanta intaad haysato oo culummadu ay kula joogaan berri ha u dibdhigin faa'iidaa maanta heli karta berri ha u dibdhigin yaxya bnu maciin raximahullah ayaa waxaa laga sheegay nin muxadido wuxuu u raadsaday ama ugu tegay so axaadiid uga faa'iidaysto uga barto markaasuu yidhi xadiidka ii sheeg ninka wuxuu yidhi xadiidka intaanan kuu sheegin shiikhii baa dhahaya kitaabkaygii baan soo qaadanayaabuu ilan axaadiidta wayna xifdin jireen kitaabadii buugaagtana way ku qoran jireen si wixii hadhowta ay hilmaamaan ay uga muraajiceeyaan asalkii ay ku qoreen wuxuu yidhi kitaabkii asalkaa baan soo qaadanaya wuxuu yidhi marka hore ii sheeg kadibna asalka u noqo buy suu yidhi maxaa dhacay waxaan ka baqayaa buu yidhi haddaad hadda iga tagto inaadan iisoo noqon oo dhimataa suurtagala buu yidhi xadiidka igala dhimato xadiidkan igala dhimataan ka baqayaa buu yidhi marka hore ii sheeg kadibna aan hubinno oo kitaabka gadaal ka soo qaado fiir siday u dadaalayaan nin guriga gelaya ka soo baxayo wuxuu leeyahay ha iga tegin inaan dhibataa suurtagale oo xadiidka ii faa'iiday qaarna waxaa laga sheegay shiikhiyo xanuunsan buu inta u yimi oo tacbaan ah oo sakaraad ah ayuu yidhi hebel yuu ka wariyey xadiidka wuxuu rabaa inuu xadiidkii u faa'iideeyo markuu xadiidka ka faa'iidaysta kadib ayuu yidhi haddaad doonto hadda dhima weyn marka mar haddaan xadiidka kaa helay haddaad doonto hadda dhima weyn ila waxaan rabay aniga waan gaaro waan helay yacni waxay u tanaafusi jireen oo ay ku dadaali jireen inay ka faa'iidaystaan culummada abu caasim annabiil kelimadda nabiila waa ammaan waa nin dakiya faahim ah waxaa u bixiyey ibnu jurayj oo shiikhiisi ah waxaa la yidhi wuxuu ugu bixiyey maalin maalmaha ka mid ah ayaa maroodi carriga soo galay magaaladii ay joogeen dadkii dhammaa waxaa loo yaacay markii in maroodigii loo daawasho tago asigana shiikhii buu inta ag fadhiistay ibnu jurayj oo yidhi haye axaadiidta ii sheeg markaasuu yidhi ummaddii dhan way yaacday maroodigii baa loo daawasho tegay adigu maxaad u hartay aniga waxaan rabaa buu yidhi inaan cilmigaaga aan ka faa'iidaysto waxaan ka baqayaa buu yidhi inaan mar labaad kula kulmin oo aan jaanis labaad ama fursad labaad aanan helin cumriga ilaahay gacantii buu ku jiraa subxaana wa tacaala qofka goorkuu doono ilaahay oofsanaya mana naqaano maantana culummo badanaa la joogtiin oo aad iyo aad ugu dadaasha inay ardada u faa'iideeyaan xalaqaadku waa macmuura magaaladan xaqiiqatan waa magaalo uu ka muuqdo dalabatulcilmi aad iyo aada u badan sunnaduna ay daahiro tahay ilaahay subxaana wa tacaala nicmada ha idiin daa'imo adinkana ku fara adeega sidaad uga faa'iidaysan lahaydeen oo haddii culummadu dhintaan badiil loo heli lahaa waxaa dhibaataa in la yidhaha sheekh fulaan waa dhintay laakiin markii la yidhaha yaa bedelay la yidhahdo wax bedelay lama hayo waa musiibo waay maxaa yeele shiikhu hadduu dhinto laakiin cilmigiisii uu ka tago weli ummadda khayr baa u baaqiya laakiin hadduu caalimka dhigto dhinto badiilna la waayo macnaheedu waa khatar ummaddaasi soo wajahday oo bulshadaasi kusoo wajahan wey marka cilmiga insha allahu tacala culammada ha laga ximbaaro adinkoo rixlaysan meelo fog aadin ayaa ilaahay subxaana wa tacaala guryihiinna idinkugu keenay iyo deegaanka aad deganaydeen nin walba xaafadiisa asoo joogo kasoo quraacdo kasoo qadayn haddana xalqadii imaanaya markaa siiradii culummada iyo taariikhdooda aad akhrisaan dhibaatadii loo mari jiray waxbarashada yani aad baad ula yaabaysa mararka qaar waxaad isleedahay waxaad isleedahay suurtagal ma ahan dad inay sidaa ahaa jireen yani dhibka ay mari jireen rafaadka ay mari jireen gaajada iyo baahida ay la kulmeen ehel iyo qaraababa ay ka fogaadeen maantana waxaa waaya guryihiinna iyo deegaankiina ilaahay idinkugu keenay subxaana wa tacaala nicmada ilaahay ha looga shukriyo hana laga faa'iidaysto kelimadayda in sha allahu tacaala intaasaan kusoo koobayaa جزاكم الله خيرا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاه الله خير الجزاء على ما قدم وألقى waxaan ku soo dhoweynayaa sheekh cabdikariim xafidahu اllah waracaahu wajazaahu اllah khayra
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا آه، شيخ كلمات النافع nagu yidhi oo ku saabsan cilmiga iyo culamada jazaahu اllahu khayran isagaa mudan ziyaaro aynu rajaynayno inay tahay liajli illaah ayuuna soo booqday in marka walaalaha la booqdo ay walaalaha muslimiintu isbooqdaan ilaahay dartiina isu booqdaanna fadli badan baa ku sugan waa arrin u baahan in la soo nooleeyo ajar badanna lagu helaayo waa garanaysaan xadiidkii ku soo arooray ninkii doonay magaalo kale inuu u safro daedna dhexda isagoo sii socda ayaa malag ayaa jidka loo dhigay malaa'igtu waxay samayn kartaa tashakul inay suurad bini aadam isu ekaysiisay samayn kartaa suurad aadami ayuu ugu yimi markaasuu xaggaad ku socotaa wuxuu yidhi waxaan ku socdaa tuuladaa kalaan ku socdaa maxaad ka doonaysaa waxaan ka doonayaa walaal walaalaha muslimiinta ka mida oo halkaa jooga inaan soo booqdaan doonaya wuxuu ku yidhi miyay jirtaa wax xoola ah oo tuuladaa kuugu sugan aad isleedahay bal hadda soo eeg xoolahaagii iyo siday yihiin maya buu yidhi yani wuxuu weydiinayaa dan adduunyo inay ugu jirta iyo in kale malagga halkaa loo dhigay wuxuu ugu bushaareeyey yacni markaa khayr badan ama waxa weeye ayuu ugu bushaareeyey xagga ilaahay baana looga soo diray taas waxaa laga qaadanayaa fadli badan inuu ku sugan yahay axaadiistana waata ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam aakhira ayuu ilaahay wuxuu yidhaahdaa ayna almutaxaabuuna fiya ayna almutajaalisuuna fiya ayna almutasaawiruuna fiya ilaahay wuxuu yidhaahdaa xaggay joogaan kuwii aniga dartay isu jeclaa xaggay joogaan kuwii aniga dartay u wada fadhiisan jiray xaggay joogaan kuwii aniga dartay isu booqan jiray marka siyaarada khayr baa ku jira laakiin waxaa loo baahan yahay in markaa lagu dadaalo ziyaaradii sida camal kasta oo saalixana ikhlaas looga rabo waa in ikhlaas ilaahay dartii ah yacni markaa loo loola yimaadaa waa arrin aad iyo aada u muhima aynay fiican tahay inaynu noolayno ay markaa aada u fiican tahay marka shakara allahu sacyahum waana ina soo booqdeen yacni tadkiirka iyo waanadana waa inoo faa'iideeyeen hadday tahay khutabkii iyo hadday tahay muxaadaraadka mid walba muxaadaradanna waa muxaadaro qayima waa mufiida jiddan aad iyo aada mufiid u ah waxaase loo baahan yahay macluumaad cusub qofka in loo sheegaa mar kasta miday markaa lagama maarmaan tahay maaha wuxuu ruuxu garanaya ayaa wakhtiyada qaarkood la xasuusin karaa marna masaa'il cusub baa loo faa'iideeyaa marka haddii dadka qaarkood yacni marka ashyaadan ay wada garanayeen ama badiba ay garanayeen waa inaanu odhan yacni wax cusub lama sheegin waayo shardi maaha wax cusub in la sheego yacni masaa'il markaa laga faa'iidaysanayo oo dadka badankoodu kollayba dee aynay garanayn waa ku jireen hadday tahay istidlaallada axaadiista qaarkood sida loo deliishanaayo ama masaa-isha looga istimbaadaayo ama wax la mida marka waxaa loo baahan yahay in waxa weeye tadkiirka iyo tacliimka mid walba in laysku wado wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin marka tacliimtii iyo tadkiirkiina waa isbarbar socdaan waxaa laga yaabaa dersi keliya inuu labadaba koobsanayo oo yacnii ruuxii garanayeyna ay u tahay tadkiir iyo xasuusin ruuxii aan garanayna ay u tahay tacliim waxaana laga yaabaa dadka badankoodu inay bacdi ka midana garanayaan bacdi ka midana inayna garanayn waxaa dhici karta masaa-isha markaa la sheegay iyadoo la wada garanaayo ayaa dhici karta haddana sida la isugu xidhxidho iyo sida loo tartiibiyey iyo sida loo istimbaaday iyo sida wax loogala baxay inta noocaasi ay noqoto hariib marka waa maqlayseen istidlaalka uu sheekhu markaa tilmaamay shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa walmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist arbacatu wujuuh inuu ka soo naqliyey ibnuqayim inuu ka daliishaday fadliga culammada waa afar weji waxaa laga yaabaa dad fara badani markay aayaddaa soo qaataan iyagoo aada u daliishada haddana inay sidaa u kor maraan ya oo ay yidhaahdaan shahaadadii culammada waxaa lagu lamaaneeyey shahaadadii ilaahay iyo shahaadadii malaa'igta laakiin afar weji in laga dhirindhiriyo yacni waxaa weeye waxay sheegaysaa faa'iidooyin ziyaadaa bay sheegaysaa waxaa markaa waxyaalaha cajiibka ah waxaa ka mid ah in la yidhaahdo tacdiilkii culammada laga qaadanayaa aayadda waa maqlaysay wejiga looga daliishaday oo cidda la markhaati gashadaa waa inay tahay cadli ya fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa shaahidku waa inuu yahay mardi mid laga raalli yahay waa inuu yahay xagga diin ahaan wa ashhiduu daway cadlin minkum waxaa markhaati gashadaan laba cadaalad u saaxiiba oo idinka mida markhaati gashadaan ilahay baa odhanaya marka cidaan cadli ahayn dee ilaahay inooma sheegeen inay tawxiidkiisa ka markhaati kaceen cidaan shahaadadiisuba maqbuulo ahayn sharcan ya ilaahay inooma sheegeen in la markhaati gashanayo weliba wax laga markhaati kaco wixii ugu weynaa loo markhaati gashanayo oo shahaadada faasiqa ama kii aan cadaaladiisa la hubin dee waa mid markaa maxalu tabayun wa tawaquf taalla in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu hadduu faasiq war idinla yimaado iska hubsadaa hadda ma aragtaa culammadu waxay yidhahdeen hadduu majhuululxaal yahay ka warran aan xaalkiisa la garanay culammadu waxay yidhahdeen hadduu majhuululxaal yahay agsarka culammadu waa la yska hubsanayaa oo faasiq baa la shardiyey in la yska hubsade ee maxaa hadduu majhuul yahay ama majhuululxaal yahay la ysaga hubsanaya waxay culammadu yidhaahdeen waxaa la ysaga hubsanayaa waxaa dhici kartaa fii baطini اlamri ama fii nafsi اlamri siday xaqiiqadiiyo waaqicu tahay inuu yahay faasiq fi lbaطin lam naclam fisqa inuu hoos markaa xaqiiqada faasiq ka yahay laakiin faasiqnimadiisii inagu aynaan ogaan mar haddaan wasfiga faasiq wax ku liddi ah oo cadli ah aan lagu hubin oo cadaaladiisii aynay ahayn mid sugan qabuulkii ka iman maayo waayo waxaa dhici karta fisqi iyo cadaalad midnaba kuma ogine waxaa dhici karta inuu yahay faasiq fisqigiisii aynaan ka warqabin aynaan ogaan ixtiyaad taa laga taxadirayo taxadir taa laga taxadirayo sharciga loo ixtiyaadayo daraaddeed ayaan la aqbalay majhuululxaalkii ama majhuulkii waa shay cajiib ah waxay kaloo culammadu sheegeen aayaddan lafteeda waxaa ku sugan ajallu shaahid iyo ajallu mashhuudin bihi iyo ajallu shahaada cid markhaati kacda ciddii ugu weynayd iyo wax laga markhaati kaco wixii ugu weynaa oo tawxiid ah waayo diin iyo adduunyo diin baa weyn umuuraha diintana tawxiid baa ugu weyn marka wa acdamu mashhuudin bih wax laga markhaati kaco waa kii ugu weynaa ajallu shahaada markhaati la markhaati kacana ka ugu weyni waa kii lagaga markhaati kacay ajallu mashhuudin bihi wax laga markhaati kaco kii ugu weynaa oo tawxiid ah shahaadada lagaga markhaati kacayna waa shahaadada ugu weyn bay noqonaysaa idan cidda ka markhaati kacday waxay noqonaysaa ajallu shaahid cid markhaati kacda ciddii ugu weynay oo waxaa laynoo sheegay allah baa ka markhaati kacay malaa'igtiisaa ka markhaati kacay ulul cilmigaa ka markhaati kacoo lagu saddexiyey cid kaloo la fadliya hadday jiri lahayd ama ka fadli badani waa la sheegi lahaa lamana sheegin idin ma jirto ululcilmigu haddababa maraatib maaha martaba waaxida inay yihiin waa maraatiba shataa nebiyada iyo rasuulladu ululcilmiga ay ugu horreeyaan ha odhanin halkee nebiyada iyo rasuulladii la dhigay marka nebiyada iyo rasuulladu ululcilmiga waxaa ugu sii horreeya rasuullada iyo nebiyada waxayna u sii kala horreeyaan siday u kala fadli badan yihin una kala cilmi badan yihiin marka nebiyada iyo rasuullada laga yimaado culammada kale qudhoodu waa maraatib waa calaa maraatiba shata maaha martaba waaxida ha u qaadan martaba keliya laakiin kulligood waxay ka wada siman yihin inay ulcilmi yihiin darajaad kala tagan oo cirki iyo dhulku intay isu jiraan ama ka badanba ha isu jiraanbe laakiin wasfigaasaa ku wada rumoobaya waxaan doonaya inaan miaal ka bixiyo masaa-isha waxa weeye la iftiimiyey oo xataa adilada la garanaayo laga yaabo sida loo cabiray in markaa waxa weeye ay tahay si aad iyo aada u baahan in markaa loogu fiirsado nuquul badan baa kolay ku jirtay iyadoo muxaadaradu ay markaa midhaheedu koobnaayeen haddana faa'iidadeedu aad iyo aad bay weyneyd cilmiguna sidiisaba siduu sheikhu iftiimiyey waa ka wanaagsan yahay waxyaalaha kale cilmi iyo cibaado marka la isbarbar dhigo dee cilmigaa horreeya dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay cibaadada fadilaan oo ay yidhaahdaan cilmiga almaqsuudu minhu alcamal cilmi waxaa looga jeedaa waa camal cilmiguna waa wasiilo waa waddo camal falkii lagu gaadhaayo marka camalkaa gaayo ah yoolka la doonaayo in la gaadhaa waa camalkii cibaadada saas aawadeed wasiiladii waxaa ka mudan gaayada in la gaadhaa ka mudan dadka qaarkood hadallada noocaas oo kalea waa yidhaahdaan laakiin waxay ka mid tahay min laxni alqowl hadallada waxyaalaha laxniga ah ayay ka mid tahay talqa arajula maa yalxanu xarfan wa camaluhu kulluhu laxnun culammadii salafka qaarkood waxay yidhaahdeen sida khatiibu lbakhdaadi uu ku soo aroorinaya kitaabkiisa la yidhahdo iqtidaa'u lcilmi alcamal waxaad arkaysaa nimaan xaraf laxninayn wa camaluhu kulluhu laxnun camalkiisana dhammaantii waa wada laxni hadduu hadlo xaraf jebin maayo laakiin camalkiisoo dhan baa wada jabanoo wada laxni ah oo sharciga aan ku qotomin qoladaa sheekhu waa ka hadlay oo wuxuu tilmaamay cidda aan cilmiga ku camal falini fadiiladan inaynay yeelanayn waa kii soo qaatay waalqur'aanu xujatun laka aw calayk oo haddii qofku aanu cilmigii ku camal falay ee uu cilmiga u baranayo si uu markaa waxa weeye magac iyo maamuus ugu helo ama liyumaariya bihi sufahaa ama kuwa markaa wax magaratada inugula doodo ama dadka markaa la midka ah si ugaga koreeyo si loogu ammaano dee waciiddaaba ku soo arooray waa kay xadiidkii sheegaya man tacallama alcilma liyasrifa wujuuha annaasi ilayhi aw liyumaariya bihi sufahaa faljannatu calayhi xaraam aw kama qaala sala allahu alayh wasalam yacnii jannadu xaaraan bay ka tahay ama urta jannadu xaaraan bay ka tahay isagoo wax wanaagsan la yimid daahirka marka laga eego cilmigii bartay maxaa jannada looga xarimayaa waxaa looga xarimayaa qasdiga ikhlaasku waaye ilaahay dartii inuu u baranaayo ayuu waayey ee cilmiga wuxuu uga jeedaa inuu ku faan faan u uga jeedaa faankuna shareecada xaaraan buu ku yahay in allaha laa yuxibu kulla mukhtaalin fakhuur ilaahay ma jecla ku isqaadqaada oo faan badan ilaahay ma jecla wuxuu doonayaa inuu magac iyo maamuus ku helo ikhlaaska hadduu waayo khatar buu ku sugan yahay saas aawadeed dalabatulcilmigu aad iyo aad waa inay isu jiraan iyo culammada laftooduba ikhlaaska waa inay aada ugu dadaalaan ikhlaas la-aan waa inay aada isaga ilaaliyaan a'immadii salafka qaarkood waxay yidhahdeen waxaan moodi jiray halka xadiis inuu u baahan yahay niyo inuu u baahan yahay hal niyo waxaan ogaaday halka xadiis inuu u baahan yahay dhowr niyo hadda u fiirso a'immadii salafka qaarkood baa odhanaya dhowrka niyo waa maxay xadiiskii baan bilaabaa buuri markaan bilaabo ayaa meel dhexe markaan marayaa naftu iga baxsataa buuri ya nafti kaanaha ay leedahay annagaa wadana annagaa wadana naftu waxay doonaysaa maamuus iyo magac laakiin maxaa laynaga rabaa ikhlaas baa laynaga rabaa waata aimmadii salafka qaarkood ay yidhaahdeen a'immadii salafka qaarkood waxay yidhaahdeen laysa shayun ashadda cala annafsi min alikhlaas shay nafta ikhlaaska kaga adagi ma jiro liannahu laysa laha fiihi xadun waayo ikhlaaska wax nasiiba kuma leh naftu waxay rabto ikhlaaskii kuma sugna naftu inay korraysay rabtaa inay magac heshay rabtaa in la maamuusay rabtaa inay waxa weeye adduunyay markaa u hanqaltaagaysa ina alnafsa laamaaratun bisuu marka waxaan moodayay buu hi xadiidka keliya inuu u baahan yahy hal niyo waxaan ogaaday dhowr niyo inuu baahan yahy meel dhexe markaan maray uga baxsataa buui markaasaan soo dabaalaa haddana cabbaar markaan waday iga baxsataa buui naftu ya waatay a'immadii salafka qaarkood yidhaahdeen markaad xadiidka sheegayso hadduu ku cajabiyo aamuso jooji hadda ma aragtaa kullu daalika waxay ka tahay siday ikhlaaska ugu dadaalayeen bay ka tahay ikhlaaskuna waa aasaaska camalku ku dhisnaa waxna ku hagaagiyey marka anu noqdo hadalkii dadka qaarkood yidhaahdeen oo ku saabsanaa maqsuudka cilmiga looga jeedaa waa camalkii cibaadada marka cilmigii waa wasiilo camalkuna waa haayo waalghaayatu ashraf min alwasiila haayaduna yoolkaa la tiigsanaye la gaadhayaana waa ka mudan yaho waa ka sharaf badan yahay wasiiladiiyo waddadii lagu gaadhayay shubhadaasi waa shubha baatilah waxay u tahay waa midda koowaade waxay khilaafsan tahay xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam oo nebigu wuxuu uhi fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari cala saa'iri alkawaakib caalimku mudnaanshuhu caabidka ka leeyahay waxay ka dhigan tahay sidaan anigu uga mudanahay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiis kale ka fadlii calaa adnaakum kan kalena waxa weeye ka fadli alqamari cala saa'iri alkawaakib waa laba xadiis caalimku siduu caabidka uga mudan yahay waxay la mid tahay sida dayixu uga mudan yahay xiddigaha kale ayaa caalimkuna caabidka uga mudan yahay ma dayax iyo xiddigaa isku nuur ah mayagaa isku nafci oo isku waxtar ah habeenkan dayax joogin ay gudcur tahay waa garanaysaan madowga arladu ay madowdah iyadoo xiddigo fara badani joogaan habeenka laakiin dayaxoo buuxa oo ilayslihi uu joogo dee waxay ka dhigan tahay dee iftiinka sida dharaar soconaysay shabbahdaa ay shabah ku leedahay marka sida dayaxu uga mudan yahay xiddigaha kale ayaa caalimkuna caabidka uga mudan yahay xadiiska kale muxuu sheegayaa fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum caalimku siduu uga mudan yahay caabidka waxay la mid tahay sidaan anigu uga mudan ahaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam calaa adnaakum kiina idinku hooseeya adna asaxaaba saxaabada ka martaba ahaan ugu hooseeya ilaa saxaabadii waa darajaade sidaan uga mudanahay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ayaa ka caalimkuna caabidka uga mudan yahay marka shubhadaasi siday sheegaysaa waxay ka hor imanaysaa xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam sida ku sugan shubho kasta oo caaridaysa sida naska ku suganna waxay noqonaysaa marduudah ayay noqonaysaa waa baatila liannahu laa qiyaasa maca annas waa midda kale waxaynu kusii daraynaa tacliil ahaan haddii la eego arrinka ku saabsan cilmigu waa wasiilo waxaa la odhanayaa cilmigu wada wasiilo maahee cilmigu wuxuu u qaybsamaa wax wasiiloa iyo wax haayo ah oo cilmiga la aqoonsanayo caqiidadii saxda ahayd waa qaayo waayo ictiqaadka la ictiqaadinayo garashada la garanaayo waa sida uma dhaxayso waa la sii adkaynayaa uun in yaqiintiiyo ictiqaadkii lagu adkeeyo ayuunbaa raacaysa marka cilmigi wada wasiilo maahee cilmiga bacdiina waa haayo qaarkiina waa wasiilo camal jawaarix wasiilo uma wada aha ee camalu qalbi noocii cilmigay u dhowdahay isagana ka farcamaysa camalu jawaarixna shaqo kuma leh oo ka ma hoos imanayso camalkii jawaarixda waa midda kale camalka laftiisu ma asixi karo haddaanu cilmi ku dhisnayn oo cibaadadii ruuxa inay ka asaxdo u hagaagtaa waxay ku xidhan tahay cilmi waa ilaa hadduu jahli ku camal falo waxaa dhici kartaa inuu cibaadada lafteedu ka fasahaado waatii nabigu sala allahu alayh wasalam ku uhi nin irjic fasalli fainaka lam tusalli yacni noqo oo tuko maa tukani isagu wuxuu islahaa cindigiisa waa tukatay dabeedna nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam maa tukan bimacnaa tani salaad ma ahayn waxay ahayd baatila a'immadii salafka qaarkood sida imaam cumar ibnu cabdilcasiis iyo imaam maalik ba laga soo naqliyey man camila calaa gayri cilmin kana mima yufsidu akara mima yuslix ka ku camal fala cilmi la'aan intuu kharibayaa ka badan intuu hagaajinaayo wuxuu kaloo imaam maalik ku daray اطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم فإن قوما طلبوا العبادة حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم wlow طalbuu اlcilma maa dallahum calى dalik imaam maalik waxa uhi raximah اllah cilmiga doona doonis aan cibaadada waxyeelaynin doona cilmiga cibaadadana doona doonis aan cilmiga waxyeelaynin dad baa haddaba waxay dooneen buu yidhi imaam maalik baa odhanaya cibaadadii bay dooneen cilmigiina waa dayaceen oo waa ka tageen markaasaa waxa ka dhashay waxay noqotay inay seefahooda kula soo baxsadaan oo kula soo baxaan ummatu muxamed salى اllahu aleyh wasalam ay yidhahdaan dadkan waa in lagu jihaadaa oo dabeedna markaa ay la dagaalameen yacnii cibaadadii biduuni cilmin waxay sababaysaa marka dambe khuruuj fitan bay sababaysaa dadkii oo cibaadadii ay ka yar tahay markay arkaan waa jibboonayaan jibbadiina cilmi xakameeyo qabay qabta ma hayaan saas aawadeed waxay noo odhanayaan kuwani waa kuwii lagu jihaadayey hadday laakiin cilmiga dooni lahaayeen buu yidhi imaam maalik ariiqa ma tusiyeen cilmigu yacani waa ka dabaali lahaa waa ka celin lahaa waxay ku tusinaysaa faa'iidada cilmigu leeyahay ayay ku tusinaysaa sheekhu waa kii inoo soo qaatay qadiyaddii ku saabsaneed khawaarijta iyo siday ku yimaadeen inay ahayd cilmi la'aan marka ay khawaarijtu baxayaan waxay ahayd dagaalkii ka dhex dhacay mucaawiye waxaan u jeedaa dagaalkii ka dhex dhacay cali bnu abi aalib iyo saxaabada qaarkood dhex maray mucaawiye dagaalkiisu markii dambe u ahaa waa dembeeyey markii dambe ayuu ahaa marka xaaladdaa hore yacni dagaalka dhacayey wuxuu ku bilaabmay si yar dadka ahlu fitankaana bilaabay miday saxaabadu dagaalka doonayeen qolana ma ahan qolo waliba dadkii ahlu fitnaha ahaa ee dilay cusmaan dilay ayaa waxay is yidhahdeen haddii itifaaq dhaco waa laydinqa qabanaya dabeedna markaasay waxay bilaabeen dagaalkii bay bilaabeen markaasaa qolo waliba iyadoo moodaysa qolada kale inay soo bilowday ayaa si yar dagaalku ku bilaabmay caaishana dagaal uma socon niman lumay oo shiico la yidhaahdo ayaa waxay yidhaahdaan dee caaisha waxay ku baxday imaamkii bay ku baxday xaqa ahaa oo cali xaasha wakalla kuma bixin muraadkeeduna dagaal ma ahayn niyatul islaax bay ku soo baxday miday cali inay ku baxdo ama dagaal ka qayb gasho ama dagaal hogaamiso ay doonaysay ma ahayd ee waxaa lagu yidhi maadaama ummulmu'miniin aad tahay adiga marka lagu arko waxaa dhici kartaa in waxa weeye sababtaada islaax ku dhaco tii bay dabeedna markaa ijtihaadan u ta'awushay ta'awul baa arrinkaasi uga dhacay miday dagaal u socotay ma ahayd marka qisada uu sheekhu inoo soo naqliyey waxay inoo tilmaamaysaa faa'iidada uu leeyahay cilmigu oo dadka bidcada laga dabaalay ee laga ceshay waxa u sababaha cilmiga iyo xujajkii cabdullaahi bnu cabbaas uu u sheegay baa u sababaha markii hore ay baxeenna cali wuxuu ku yidhi ilaa aa markaa wax samaysaan idinla dagaalami mayno saasuu ku leeyahy fayna idinkama nicin mayno idin lamana dagaalamayno maa lam tuxdisuu shay-an markii dambena soo darrisiintii ay wax la soo darrisiinay iyagaa bilaabay waxay la kulmeen cabdullaahi ibnu khabaab yacni cabdullaahi markay la kulmeen ayay qabteen uu ka uu ka naxay isagoo umu walad uu leeyahay oo uur leh wata ayuu la kulmay markuu arkay nimanka khawaarijtaa buu ka naxay dabeedna waxay yidhahdeen ha baqin waxay u tilmaameen inay magan gelinayaan dabeedna waxay yidhahdeen bal xadiisaad aabbaha ka maqashay aabbahaana nebiga ka maqlay noo sheeg wuxuu u sheegay xadiis khuseeya arrinkay ku jireen wuxuu uhi waxaan ka maqlay aabbahay aabbahayna nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam inuu ihi satakunu fitan alqaa'imu fiiha khayru min almaashi waalqaacidu fiiha khayru min alqaa'im yacni fitnooyin baa jiri doona ka fitnada dhexdeeda taagan ka dhex soconaya uu ka khayr badan yahay ama u rooraya ka fadhiyaana uu ka khayr badan yahay ka dhex taagan fakun cabdاllahi اlmaqtuul walaa takun cabd allahi اlqaatil aw fain istaطacta an takuna cabd allahi اlmaqtuul fafcal aw kama qaal waxaad noqotaa addoonka ilaahaye la dilo addoonka ilaahaye wax dilaha noqon xadiiskaasi arrinkoodii buu khuseeyaa barnaamijkay wateen buu ka kala tuurayaa nimankii waa xanaaqeen nimankii khawaarijta intay cadhoodeen ayay cabdullaahi markaa qabsadeen way kaxaysteen taabicigaas way taxaabteen iyagoo taxaabanayo sidii u kaxaysanaya ayaa waxa dhacday ey uu leeyahay nin ahlu dimme ah bay soo mareen midkood baa dilay mid kale wuxuu ku yidhi war eygan ahludimmuhu leeyihiin ahludimmuhu waa gaalada muslimiinta ku hoos nool sidaa garanaysaan inaad disho dee kuuma bannaana halkiibuu kii u tegey ninkii gaalkee muslimiinta maganta u ahaa ee ku hoos noolaa halkiibuu ka soo cafis cafis soo weydiistay xabba tibiroo dariiqa taalla ayaa midkood qaaday xabaddii buu cunay markaasaa mid wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa xabaddan timirta ah in mid ahlu dimmi leeyahay ya cabdullaahi wuxuu ku yidhi war dhiiggayga ka weyn ey dimmi leeyahay ey gaal leeyahay iyo xabad timiroo dariiq taalla waxba kumay qaadan yani waxaa lagu yaqaanaa khawaarijta yatawaracuuna can siqaari اlumuur wayaqtaximuuna fii kibaariha umuuraha waxooda yaryar bay ka xalaal mirtaan waxyaalaha waaweynna waa ku dhacaan xabad timiruu ka xalaal miranaya oo dariiq taalla waxaanuu ku dhacayaa dhiig muslim buu ku dhacayaa halkiibaa cabdullaahi way dileen gabadhii ummu waladka ahayd ee u watay ee uurka lahaydna waa dooxeen musiibada noocaasay sameeyeen cali bnu abi taalib markaasu wuxuu ku yidhi soo saara ciddii dishay waxay yidhaahdeen kullunaa qatala dhammaantay waa dilleen waa diideen inay soo saaraan marka ictiqaadka inay qaateen keliya cali kulama dagaalamin mana doonayn inuu kula dagaalamo markii waxa weeye ay isku taageen markii arrinkaa falka ay ku kaceen diideenna ciddii samaysay inay soo saaraan awoodna ay ku daafacayaan imtinaac iyo shawka xaaladda noocaasa ayuu markaa la dagaalamay walaalayaal cilmigu maalka waa ka wanaagsan yahay tusaalayaalna sheikhu waa inoo sheegay ay ka mid tahay culammadii waaweynayd ee tagtay ee qarniyada badan laga joogo dee tujaartii wakhtiga la noolayd iyo boqorradii wakhtigaa la noolayd hadda lama yaqaan waxaa culammada cilmigoodu waxaa culammada magacooda ku baaqi noqday oo had iyo jeer loo soo qaadanaya loo xusayaa waa cilmigooda daraadii waa cilmigooda daraadii waxaa jira boqorro aada u xoolo badnaa oo hadda cidi ayna aqoon waxaa jira tujaar aada u xoolo badnaa oo aan markaa la aqoon cilmiga aasaartiisu waa baaqi ruuxa marka waxaa weeye cilmiga turaas ka taga cilmi ah oo naafic ah magaciisa ilaahay waa baaqi yeelaa magaciisa waa nooleeyaa tusaalayaal arrinkaa ku saabsanna sheekhu waa inoo sheegay waxaa jira boqorro xoolo badnaanta ku darsaday ubad badnaan wakhti fogba haddaan la gaadhin qarnigii afariyo tobnaad dabayaaqadiisii waxaa noolaa boqor boqorrada bilaadulcarabiya ka jira ka mida wuxuu dhalay ubad aada u fara badan wuxuu dhalay boqol iyo sagaal carruuruu dhalay awlaadu sulbi ah inamadiisi iyo hablihiisu waxay kala ahaayeen saddex iyo konton iyo lix iyo konton boqorna waa noqday waxaa laga yaabaa dad fara badani maanta inayna aqoon boqorkaas ubadkiisuna sidaa u fara bateen kama hadlayo ubadkiisu waxay sii dhaleen ee wuxuu isagu toos u dhalay baa boqol iyo sagaal qof ah oo saddex iyo konton iyo lix iyo konton kale ah inamada iyo habluhu waa isku dhowyiinba saddex bay isdheeriyiin marka cilmigu ruuxa dikrigiisa waa baaqi yeelaa tusaalayaasha waxaa laynoo sheegay culamo aan ubadba yeelan oo cilmi un dhaqday xoolana ma dhaqan ubadna ma dhaqan mana guursan haddana ilaahay xuskoodii uu markaa baaqi yeelay una kor yeelay waxaa ka mid a sheikhulislaam ibnu taymiya uu inoo sheegay sheikhu waxaa ka mid a yaxya bnu sharaf annawowi baa ka mid a ma guursan laa tazawaja walaa tasara wax u badan ma yeelan cimrigiisuna weliba waa koobnaa shan iyo afartan jir buu ku dhintay cilmiga dadaalku ku dadaalayay baa ilaahay barakeeyey aasaar naaficu ka tegey ad baa loogu intifaacay waa aragteen kutubtiisa sida looga daba dhacay ashaykh muqbil ibnu haadi alwaadici inama kama tegin wax u badan wuxuu yeeshay laba hablood kitaabkiisa markuu qoray asaxiixu lmusnad markii dambena laga dhigay aljaamicu asaxiix wuxuu yidhi sagaal inan waa iga fiican yahay miyaas odhan lahaydeen kitaab iyo sagaal inan isku doorsada ya halkaa kitaab sagaal inan waa iiga fiican yahay buuri xaqiiqatanna waa sidaas waayo waxaa nafci badan yacni cilmiga xarafkii kaste lagaa faa'iidaysto ajar baa lagaa qoraya ya weliba ajarkaasina mar wa marka dambaysa waa sii waa sii labalaabmaya idaa maata alinsaan inqataca camaluhu ila min halaaث waxaa ka mid a aw cilmun yuntafacu bihi cilmi lagu intifaaco cilmi lagu intifaaca ka mida cilmiga kaad bartay aad u sheegtay masaladii hadduu ku camal falo ya ajarka loo qoro in la eg baa lagu qorayaa taasii baraarujinaya waxay tahay yacnii wuu labanlaabmayaa mar kastow dabaqa sii gudbo calaa sabiili mihaal caalim min alculamaa ciddii uu cilmiga baray ajarka ay ka helayaan cilmigaas in la eg baa caalimkaa loo qorayaa kaa kalena cidduu sii baro ajarka uu ka helayo kaasi in la eg baa loo qorayaa isagii soo ma shiikhiisina waa usii labanlaabmaysaa ya ka saddexaad wuu u saddex laabmayaa ka afraad wuu u afar laabmayaa ka shanaad wuu u shan laabmayaa ka tobnaad wuu u toban laabmayaa sababtu waxay tahay ka tobnaad cilmigan cidduu baray ajarka looga qoray ajar la-eg baa isaga loo qoraya marka isaga loo qoray ajar la-eg isagii waa ku camal faray ajarkii kaana waa helay marka hadda laba dheefood buu haystaa soo ma shiikhiisii saddex buu helayaa kii usii shiikhaa afar afar buu helayaa saasuu mudaacaf u noqonaya usii laba laabmo cilmiga iyo maalka marka la isu eegaayo oo la yidhaahdo ha la kala fadilo cilmi iyo maal wuxuu u baahan yahay wax lagu kala xukumo waxa lagu kala xukumaya waa cilmi war cilmow adaynu ishaynay hadduu maalku yidhaahdo say u dhici kartaa anaa garnaqaya anaana kula doodaya haddaad adigu ila gar dhiganayso saad adigu garnaqiina u yeelataa yacani cilmigii isagoo cilmi iyo maal loo garnaqaaya haddana cilmi lagu kala xukumaya waayo jahli in lagu kala xukumaa ma suuragal ah markaasuu haddana cilmiga xukunkiisii maqbuul noqonaya wa hada min fadaa'il ilcilmi fadaaisha cilmiga ka mid taha waa arrin cadiim ah calaa kulli xaal waxaa loo baahan yahay cilmiga in aad iyo aad loogu dadaalo jidi ijtihaad loogu loogula yimaado awqaadda laga faa'iidaysto inama alcilmu biاtacallum cilmigu wuxuu ku dhacaa oo ku xasilaa keliya barasho la bartoo laysku kalifuu ku xasilaa taasuu markaa ku xasilaa marka cilmiga waa in jiddi iyo ijtihaad la yimaadaa fursadda waa in laga faa'iidaystaa ina alfursata idaa lam tantahizha saarat gusa inaan idinku badiyo ma jecli khulaasada uun markaa inaan xoogaa si yaro dhaadhaado un baan doonayey ama hadalkii uu sheekhu idiin sheegay aan markaa idinku soo celceliyo almukararu axlaa laakiin faa'iido ziyaado oo badan inaan idiin sheego muraadkaygu ma ahayn sheekhana jazaahu llahu khayran hadduu yidhi culama idinla joogtana dee waa siduu malaha yacni uu filayo culamo cilmiga ku dadaalayso aada wax idinku dhigaysa yacni waxa weeye waxaanu leenahay allahuma laa tu'aakhidna bima yaquuluun wajcalna khayra mima yadunnuun walaa tu'aakhidna bima yaquuluun waqfir lana ma laa yaclamuun ilaahay wixii aynay ogeynna ilahay anaga dhaafo wixii markaa waxa weeye aynagu malaynayaanna sidaynagu malaynayaan si ka wanaagsan ilaahay inaga yeelo ilahayna dhammaanteen khayrka hayna waafajiyo waffaqana allahu jamiica lima yuxibu wayardaa allahuma اغfir lana waliwaalidiina walilmu'min wاlmu'minaat wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk
أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته